بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله حنكون حجني قصة لوط عليه السلام عشر كانوا عشر لحي تمناد waxaana kusoo gebagabeynaynaa qisatu luuda calayhi salaam markaa waxaa inoo haraysa fawaa'idii laakiin qodobayntii iyo waxa weeye qaabkii aynu u sharaxaynay casharkan ayaa ugu dambeeya fawaa'id baynu ka samayn doonaa insha allah waa casharka dambe ka dhigayna waxaynu kusoo gebagabeynaynaa qowluhu tacaala allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi walaqad taraknaaha aayatan fahal min mudakir macnaha waa aaya allah subxaana wa tacaala waxa uu ka yeelay aaya lagu cibro qaato aaya waa calaamadda calaamad lagu cibro qaato qofkii ilaahay ka baqaya uu ku cibro qaato marka waa calaama yuctabaru bihaa macnaha lagu cibro qaadanayo ayaa laga yeelay beledkii iyo meeshii ay deganaayeen walaqad taraknaaha aayatan fahal min mudakir marka taragnaaha waxaa loo celinayaa ay meeshii lagu halaagay qowmu luut wuxuu yidhi imaam ibnu kathiir raximah allahu tacaala allah subxaana wa tacaala wuxuu ka yeelay beledkoodii waxa weeye bad aad iyo aad u dhibaato badan oo qurmaysa oo aan haba yaraatee wax intifaaca lahayn dhulka agagaarkeedaana dhul lagu intifaacaya maaha waa dhul waxa weeye guban oo aad dareemaysid baa la yidhi dhulkan inuu gubtay meel ciqaab rabbi ku dhacday oo caradii ilaahay ku dhacday oo la halaagay oo baaba'a weeye marka baddii baxayraa la yidhaahdaa ama baxru mayit waa bad qurmuun oo waxa weeye wax khayra lahayn baa la wax laga faa'iidaya haba yaraatee ayna jirin idan marka waa calaama daahira oo qof walba oo mu'mina ku cibro qaadan karo oo isweydiin karo maxaa qoomkan heerkaa gaarsiiyey oo carada intaa leeg ay ugu dhacday iyagaa sababsaday waa bimaa kasabat aydiihim allah ma uu dulmin haa allah subxaana wa tacaala ma uu dulmin laakiin iyaga ayaa kasbaday oo waa bimaa kasabat aydiihim sababtu waxaa weeye waxaan ilaahay isugu talagelin bay la yimaadeenoo xumaana rasuul baa loo soo diray waa beeniyeen rasuulkii loo soo diray xaqiiba u sheegay wixii ilaahay raalli ka ahba u sheegay wixii alla ka caroonayeyba u sheegay waa ku beeniyeen markay rasuulkii beeniyeen haddana ay la yimaadeen handadaad iyo rasuulku ay dhibaan bal martidii oo waxa weeye ay dhibaan xumaan ay u banbaxeen oo waxa weeye calanan ay bannaanka la soo istaageen xumaantii ooyna qarsanaynin waa marka waa istihzaa iyo kibir wey iyo macnaha annaga cid wax naga qaadi karta ma jirto markaasaa allah subxaana wa tacaala ciqaabtiisii iyo caradiisii ku soo dejiy oo baabah laga dhigay aayad kale allah subxaana wa tacaala waxa uu yidhi waxa weye fa akhadathum asayxatu mushriqiin fajacalnaa caaliyaha saafilaha fa akhadathum asayxatu mushriqiin macnaha subaxdii hore ayaa la halaagay iyagoo dhan baabah laga dhigay markaasaa waxa weye la dabagediyey wajacalnaa calayha saafilaha waamdarnaa calayha xijaarata min sijiil halkaas ayaa marka iyagii oo dhan debagedi inta lagu sameeyo baabah laga dhigay aayadda kale allah waxa uu yidhi wa taraknaa minha aayatan liladiina yakhaafuuna alcadaaba alaliim idan yaa ku cibro qaadanaya qofka ku cibro qaadanaya oo ku waansoomaya oo waanada ka qaadanaya waa kee waa liladiina yakhaafuuna alcadaaba alaliim waa kuwa ka cabsanaya cadaabka ilaahay haddii cadaabka ilaahay waxaa ka cabsada horta qofkii rumaysan marka hore iimaan markuu qofku helo oo uu rumaysan yahay cadaabka ilaahay markaas ayay cabsidu imaan kartaa laakiin haddaanba iimaanba jirin oo qofkaan uu iimaankiiba uuna oggolayn ilaahay jiritaankiisii iyo waxa weeye aakhira in laysa soo saarayo in laysla xisaabtamayo hadduuna qofku oggolayn hadde markaas ma cadaabna ma aaminsana wey wuxuu ka cabsanaya ma jirto waa waxaa maanta gaalada haysta waxay ku leeyihiin adduunyadoo dhan waxa adduunyada unbaa la noolaanayaa waana la dhimanayaa khalaas wax dambe ma jiraan shaydaan baa ka dhaadhiciyey markuu shaydaan ka dhaadhiciyeyna hadde wax ay kala jecel yihiin ma jirto marka qofka cabsadaa waxa weye waa qofka wuxuu markuu aaminsan yahay buu ka cabsadaa hadda waad aragtay gaaladu markay aaminsan yihiin shuruucda ay dhigteen iyo dowladda iyo ay ka baqayaan waa iska ilaalinayaan waayo waxay ogyihiin waxaana inay ciqaab uga imaanayso laakiin tii allah ma ay aaminsana sidaa daraaddeed markaa ma iska ilaalinayaan aayad kale allah waxa uu yidhi inna fii daalika la aayaatin lilmutawasimiin wa innahaa la bisabiili muqiim macnaha almutawasimiin waa kuwa arrin eegaya oo si fiican arrintii u fahmaya oo mu'miniinta oo ku cibro qaadanaya ayay aayad iyo mucjiso u tahay ay ku cibro qaataan ha aayadka allah wuxuu yidhi fii daalika la aaya wamaa kaana akharuhum mu'miniin arrintaasi waa aaya markii fii suurati shucara laga soo sheekeeyey qisadoodii ayaa allah ku khatimay inna fii daalika la aaya ee calaama daahira wamaa kaana akharuhum mu'miniin dadku say u badan yihiin laakiin ma rumaynayaan oo bilow aadmigu wuxuu dhibaato ku dhigay waxa la yidhaahdo inkiraad iyo ilow wixii ummadihii hore ku dhacay ma rumaynayo waa inkiraya waa diidaya kuma cibro qaadanayo wuxuu maanta joogo unbuu ku soconayaa shaydaan baa maskaxda ka qabsaday wey oo waxa weeye u suureeyey u qurxiyey waxa weeye acmaashoodii xumeed afaman zuyina lahu su'u camali wara'ahu xasana wey idan marka aayadaha waxaa inooga caddaanaysa meeshaan halaaggan hadda fii suurati shucaraa markaad akhridid markii qowmu nuux laga soo sheekeeyey qowmu huud qowmu saalix qowmu luud qowmu shucayb mid walba waxaa lagu khatimaa inna fii daalika la aayah wamaa kaana akharuhum mu'miniin waina rabbaka lahuwa alcasiizu raxiim casiizu alxakiim ama casiizu alraxiim idan marka allah subxaana wa tacaala meel kasta cibro in lagu qaataa la rabaa waa aaya tadullu calaa waxdaaniyat illaahi subxaana wa tacaala calaamad ku tusaysa weeye ilaahay awooddiisa qudraddiisa inaad marka ku cibro qaadatid oo aadan ilaahay caasiyin oo markaa iska ilaalisid see bay marka noqonaysaa cibroqaadashadu cibroqaadashadu waxay noqonaysaa wixii markaa garatid inaad iska ilaalisid markaa asbaabtii keeni lahayd ciqaabtan oo xumaantii sababtay inay waxaan ku dhacaan dadkan inaad ka dheeraatid matalan hadda waxaynu ku jirnaa qowmuluud waxaad ugu cibro qaadanaysaa markay kuu caddaatay xumaanta ay ay sameeyeen sababteedii inay tahay cuquubadaani xumaantii baa markaa ka dheeraanaysaa bannaan baa ka maraysaa taas wey cibro qaadashada lagu sheegayo oo allah uu leeyahay fa hal min mudakir cid ku waano qaadanaysa oo ku waansamaysa ma jirtaa innagaa laynala hadlayaa haa innaga ayaa laynala hadlayaa innagaana laynaga rabaa inaynu ku waano qaadanno oo inoo noqoto zajiri waxa weeye xumaantaas inaga dheeraysa oo waxa weye marka aynu bannaanka ka marno kaa wey qofka ku cibro qaadanaya amaa dadka maanta jooga oo qaarkood ayba u tegayaan tamashlaha iyo dalxiiska iyo isku soo sawirayaan oo leeyaha waa soo arkaynaa waxaasi cibro ma aha mana ku cibro qaadanayaan sababtu waxa weeye waaba iska cayaar cayaar bay ka dhiganayaan iyo dalxiis iyo taariikh iyo bayba ka dhiganayaanba waxaa marka wax saxa maa nebiga calayhi salaatu wasalaam waynu soo marnay waxa weeye qisadii saalix markaynu ka hadlaynay tabuuk nimankii lagu halaagay halkaa markuu nebigu soo maray guryahoodii lagu halaagay saxaabadii waxa uu ku yidhi ha gelinina guryahoodii ilaa idinkoo ooyaya oo waxa weeye maaragtay tadaruc iyo ilaahay cabsidiisa muujinaya mooye waayo qoom dhan baa lagu halaagay marka inaad ummad dhan meel lagu halaagay inta timaadid isku sasawirtid waxay ku tusaysaa jahli kii ugu dambeeyey iyo khaflada uu qofkaasi ku jiro isla markaba waxaa allah uu awoodaa cuquubadii iyaga ku dhacday inuu kugu soo dejiyo adiga oo meeshaas faraxsan oo ku caycayaaray marka waa in la iska ilaaliyo waxyaalaha noocaas oo dhan uu qofku bannaanka ka mara ayaa la rabaa calaa kulli xaal khulaasatu lqowl waa aaya lagu cibro qaadan karo oo la iska ilaaliyo weliba markii lagu daro qowluhu tacaala wamaa hiya min adaalimiina bibaciid oo culamada qaar yidhaahdeen macnaha qof kasta oo daalima oo cuquubadii inay ku soo degto kama dheera marka aad iyo aad in la isaga ilaaliya arrimaha noocaasa ayaa waxa weye muhiim jiddan ah oo waxa weeye ilaahay loo tadaruco ilaahay la baryo allahuma ya muqalib alquluub thabbit qalbii calaa diinik ilaahu quluubtayda diinta ku sug thabbit quluubanaa calaa diinik ilaahay laga baryo waayo qofku maanta hadduu muslim yahay oo toosan yahay biri wuxuu noqon doonaa war uma hayo nebigu wuxuu yidhi ina alquluuba bayna isbicayni min asaabici araxmaani yuqalibuhaa kayfa yashaa marka qofku daa'iman wa abadan inuu ilaahay ku xiraado ilaahay baryo waxaana iska ilaaliya ayaa la rabaa kuna cibro qaato qasaskan iyo waxa weeye nebiyadan lainoo sheegayo waxay culummadu u diyaariyeen in lagu cibro qaato waa cibra cibratun liuli albaab wixii caqli leh oo caqli u saaxiiba ayay cibro u tahay cibradu waa waana qaadasho wey inaad waxaan fiirisid siday u dhacday markaas aad asbaabtii keenaysa iska ilaalisid asbaabtii wanaagga keenaysana aad ku dayatid ummad kastoo la halaaga waxaynu arkaynaa allah inuu ka badbaadiyey rasuulkii loo diray iyo intii rumaysay hadda waynu u jeednaa nabiyullaahi luud calayhi salaam iyo waxa weeye gabdhihiisii rumeeyey in ilaahay ka badbaadiyey fa akhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin ayuu yidhi allah subxaana wa tacaala fa asri biahlika biqidcin min alleyl marka waa laga badbaadiyey idan marka kuwaana ku dayo wanaagsan kuwa xunna iska ilaali wey marka insha allahu tabaaraka wa tacaala fawaa'id yar ayaynu ku daraynaa oo waxa weeye aynu cashirka dambe ka dhigayno qisadii laakiin halkaasay ku eg tahay walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin